barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah afar iyo tobanka bisha abril sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaana barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal-abuurka uu toddobaadkanna marti ku yahay mid ka mid ah dhallinyaro magaalada boorama ee gobolka awdal ka hirgeliyey warshad yar oo soo saarta midhaha ka baxa beeraha dalka
kaalimaha heesaha ee barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waxaan dhegaystayaal ka cudur daaranaynaa cilad farsamo oo na haysata hase ahaatee waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
hay-adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobe ee w h o ayaa maanta oo axad ah sheegtay in dagaalka ka socda nawaaxiga magaalada tripoli ay ku dhinteen boqol koob iyo labaatan qof halka ay ku dhaawacmeen shan boqol koob iyo lixdan kale tan iyo intii uu tripoli weerarka ku qaaday jenaraal khaliifa xaftar horaantii bishaan bayaan maanta laga soo saaray xafiiska w h o ee dalka libiya ayaa lagu sheegay in hay-adda ay dawo iyo shaqaalo dheeraad ah ay u diri doonto tripoli hase yeeshee waxay cambaaraysay weeraro loo geystay shaqaalaheeda iyo gaadiid ay leedahay intii uu socday dagaal duleedka caasimadda ka dhacay afartii bishan abril xafiiska arrimaha bani-aadamnimada ee qaramada midoobe ayaa sheegay in dagaalka tripoli ay ilaa iyo hadda ku barakaceen dad gaaraya saddex iyo toban kun oo ruux halka ku dhowaad kun kale la dejiyey goobo caam ah maleeshiyada jenaraal xaftar oo inta badan gacanta ku haya bariga libiya ayaa iska dhiga tiray baaqiyo caalami ah oo ka dalbaday in uusan weerarin dowladda ay bulshada caalamka aqoonsan tahay xaaladda libiya ayaa cakirnay tan iyo sanadkii labada kun koob iyo tobankii xilligaas oo awoodda xoog looga tuuray jenaraal mucamar al khadaafi kadibna la dilay
ivanka trump ayaa gaartay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka ethoobiya axaddan maanta ah iyadoo ka qaybgalaysa shirka afrika ee ku aadan dhaqaalaha iyo awoodsiinta haweenka kasoo kow inay ka qaybgalayso shirka waxay gabadha madaxweynaha maraykanka oo sidoo kalena la taliya u ah aabaheed waxa ay la kulmi doontaa shaqaalaha haweenka ee ka shaqeeya warshadaha qaxwada waxaanay sidoo kale booqanaysaa xarun dhar oo ay dumar maamulaan madaxweyne donald trump ayaa saxiixay heshiis qaran ee ammaanka bishii februari isagoo aasaasay waxqabadka iyo horumarinta caalamiga ah ee haweenka iyo sidoo kale barwaaqada ee loo soo gaabiyo w g d p w g d b ayaa sheegtay inay rajaynayso inay gaarto konton milyan oo haween ah ilaa iyo sanadka laba kun shan iyo labaatanka iyadoo loo marayo howsha dowladda maraykanka iyo saaxiibada la shaqeeya weli waxaad degeysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa barnaamijkaasi boorame kusoo diyaariyey wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee maanta waxaa inoogu marti ah mid ka mida dhallinyaro ka samaysay magaalada boorama warshad ridiqda midhaha ka soo go'a beeraha axmed cabdi ismaaciil wuxuu ka mid yahay dhallinyarada abuurtay warshadan farsamaysa midhaha dhuuniga loo cuno ku soo dhowow barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee dhallinyarada maanta waad mahadsan tahay haashim sheekmar good aad baan kuma hadnaqayaa waana dhowahay warshada aad samayseen ee beexaan aad u bixiseen ee farsamaysa dalagyada ka soo go'a beeraha waddanka gudihiisa waxaad nooga waran goorta aad samayseen iyo waxa aad ugu tala gasheen marka hore aad baan mahadsan tahay haashim mar kale waan ku mahadnaqayaa adiga iyo v o da iyo barnaamijka laftigiisaba war horta fikirku wuxuu nagu dhashay laba kun iyo lix iyo tobankii dhammaadkiisii toddobiyo tobankii farsamo ahaan iyo inaan wax soo raadina ayay noqotay ilahay wuxuu suurtageliyey in mashiinadii iyo qalabkii iyo waxaan u baahnaynba inaan helno laba kun iyo sideed tobanka dhexdiisii iminkana waanu bilownay warshadda hadda waa bilow wanaagsan tijaabadii waan ka baxnay markaa imika hadda inaan suuqii aan aada u dhex galno baan rajeynayna insha allah markaa saddexdaa sano ayay soo socotay socod ahaan marka maadaama iminka aad suuqii gasheen waxyaabaha ay soo saarto maxaa ka mid a hadda ahaan waxaa horta diyaara oonu markiiba aanu isha saarnay waxa weeye baahida koowaad oo ahayd guryaheena soomaaliga ah waxaa lagu isticmaalaa subaxiida waa laxoox ama canjeero habeenkiina waa la isticmaalaa marka horta inaan budadii ama budulkii hortaan soo saarno noocyo kala duwan kow bay noqotay waxaa kaloo isaguna baahi kow isaguna noqday milixdii inaan habayno oon farsamayno oo milix nadiifa oo baxaysan oo wanaagsan oo qurux badan guryihii aanu qabin iyo markaa dukaanadii labaas hadda waa diyaar suuqay ku jiraan waxaa ku daba xiga markaa iyaguna waxa weeyaan laba kale oo iyaguna shuuradii iyo markaa muushaalidii ayaa iyagu markaasi eenay daba socda oo rabadanta insha allah dhexdeeda ama dhammaadkeeda aanu suuqa soo gelin doono kuwa kale ay farsamaynayso maxaa ka mid a waxay kaloo isku daraysaa horta wixii loo yaqaano firileyda oo dhan kolba sidii laisku daro ayay aanay noqonaysaa waxaan doonaynaa wixii hore la yaqaanayna inaan dadkan u fududayno waxyaala cusubna inaanu keenno cuntooyinkiinan haddii laisku dardaro wax cuntooyin nafaqala ka soo baxa oo ubadka wanaagsan oo dadka wanaagsan oo kuwa xanuunsanaya wanaagsan oo cid walba markaasi wanaagsan marka isku darkaasi waa qaar anagu ikhtiraacaynon abuurayno qaarna waa qaar sii jiray tusaale ahaan matalan mooshaalido kale markaan leenahay waxaad moodaa waa cuntooyin dee koonfurta soomaaliya waxaasi aad aada looga isticmaali jiray imika laakiin waxaa la isticmaala xaggeenanoo imkaan soo kordhinay in iyadoo laxooxaada la isticmaalo oo ah haruur iyo gelley iyo sareen iyo heed baa laisku dari warqaarku digir baa lagu dari ama waxaa lagu darayaa baaqi misirka loo yaqaanay cuntooyin kala duwan oo marka xagga caafimaadka loo eego iyo xagga nafaqada loo eego aada u kala duwan weeyaan markay meel isugu tagaana wax badan qofka uu soo kordhinaya oo dadkii macaanta lahaa iyo kuwii dhikarka lahaa iyo caruurtii dee nafaqadaro ku dhacday dadkan garanaysa ayay u baahan inay quweystaan iyo waxaasoo dhanba waxa weeyaan wax badan ka taraysaa marka markaan isku darno waxaa soo baxaya iyadoo sida loo karsan karo una mooshaali aynu ku magacaabi jirnay awalba ama iyadoo laxoox dee laga dumanayo markaa laxoox mooshaali baa soo baxday imika ama canjir mooshaali yaa soo baxday oo guriga halkii awal daqiiqun dee laga duman jiray dadkii dee daqiiqdii way ka daaleen dee meel lagu soo sameeya inta badan ma naqaano waqtiyo badan baa laga yaabaa inay dee suuqa kusoo jireen yacni waxay noqotay waxaan aada loo jeclayn imika oo dee daqada awal baa haruur waa lagu dhex diri jiray markaa tiiba waxaa timid dee in gurigii laga helo laxoo ka samaysan shan shay oo firleydiini kala duwaneyda oo nafaqadoodii iyo caafimaadkoodii iyo magaranaysaa ayaa dee tayadoodii wata iyo inaan hadda soo kordhino waana suuqa soo gelina ayaa markaas ayaan ku tarji waxa kaloo doonayna waxa weeye dhakhaatiirta qaybtan qaabilsan xagga nafaqadu inay iyaguna siiyaan liiska cuntooyinka kala duwan ee dadka loo samayn karo hadday tahay borasho cusub hadday ay dee tahay hadday tahay cuntooyin kalo markaa ama la budeeyey ama la jajabiyey oo la doonaya dadka qaar in si gaara loo siiyo kuwa matalan dadku marka nafaqadara ku dhacday abaaraha oo kale markay ku dhaco oo kale cuntooyinkii loo qaybin lahaay oo kale hayado kale inta liiska ay noo keenaan inaanu nooca soo samayno oo kuwan bada markaa laisku dardaraya oo la kala reebaya oo garaamyo iyo miisaano kala duwan waa laisku daray markaa aqoonteeda iyagaa leh waana noo ballan qaadan dhakhaatiirtu runtii inay liiskaasi noo soo gudbiyaan marka waxaaso dhan ku tala jirna marka in xaggii cuntadu maadaama imka mashkilad ay dee ay ka taagan tahay oo cuntooyinkii adduunyadu inaku inoo gaar maaha maanta aan kalsooni badan dee lagu qabin dalkeenna u baahan yahay in cuntooyinka inaan ku noqono inakoo badbedelnay oo si horun de inaan aana dee lagu taagnaanin ayaa keenta markaa inaan ka fikirno inaan casriyeyn karno oo wixii la casriyeeyo oo cuntadii dee tayo yeelato soo jiidasho yeelato nafaqo yeelato caafimaad ay dee yeelato qiimaheedii uu dee hooseeyo oo dee la heli karo ayaan ayaanu aada uga fikirnay runtii tii baana hadda markaa cagta soo saarnay inaan fulina haddii ilahay ka dhigo markaa wax soo saarka aad farsamaynaysaan ee, sida hadhuurka oo kale geleyda oo kale ee, digirta misirka waxyaabaha halkeed ka helaysaan ay warshadu farsamaynayso horta runtii een, waa waxyaalaha aanu maskaxda aadka ugu hayna waxa weeyaan horta dadka dalkeenu wuu soo saaraa beerleydeenu haruur bay beeraan ee gelli bay beeraan wax odhan wada beeraan laakiin marka cidkii haysata ay waa inta badan way niyad jabi jireenoo qof kasta wuxuu beeran jiray inta yar cunayo dadkaasaanu ka iibsanaa beerleyda haddaanu marka ay nagu yaraato stock aanu aanu u baahan nahayna dee dadkeena etoobiya degan ee soomaalideena una xaggan ka taloosannaa waanu kasoo iibsanaa marka iyadoo weli waxaan helnaa dalay ah oo wanaagsan oo kii sanadkan la gooyey ama kii sanadkii hore oo inta bohol lagu shubay udgoonkiisa aad yaabto qurciisa aad yaabto ayaanu soo iibsanaa runtii kaasaan markaa waxaan runtii tayo u yeelay wax iyaga imka aanu iibinayna suuqyada imka yaala oo dadkii weliba ay aada u jeclaata marka waxaan wax la soo dejiyay horta kuma jiro waa la beeray ama kii sanadkan aanu qaadanaa haddaan kii sanadkii weyno dadka hortaaya ay boholaha ku shubaana kii sanadkii hore oo boosha hadda laga soo saaray oo aad iyo aad u yaabta quruxdiisa ayaanu markaa suuqa soo gelinaa mustaqbalkana haddaana kaba rajaynayna in haddii intana ay dee nagu filnaa weydo intan dhul beeraadda intaanu karaysano inaanu anaguba iska beerano oonu soo saarno iminka waxaad sheegtay inaad laba shay soo saartaan labadaa shay ee aad soo saartaan ee budulka iyo milixda sidee iminka durba suuqii looga bartay ee ay dadku u xiisaynayaan walaahi horta aad baa durba loo bartay in- intii aanu gaadhsiinay waayo aniga kule dee markaad shay bilowdo horta waad u yarkaadisaayo study ama daraasad ku samaysaa waxaad eegtaa capacity awooddaada ayaad eegtaa suuqa iyo acceptances oo dhan baa deel eega iminka horta intii aanu gaadhnay waxa weeye runtii aad baa loo soo dhaweeyey ilahi waxaan ka rajaynay aad loo soo dhaweyn doono Een, annaga markaa iska ilaalinayna inaanu sameyno eh, waxa weeyaan isballaarin deg deg ah annagoo oo dee u baqaynaa ma garanaysaay awoodda iyada oo isla dabilayo ma garanaysaay aad raaligelin weydaan qofkaad shalay wax siiseen maanta haddaad aad ka joojiso ama cid ay cid kale ka boobto wixiyooda ay cid kale ay kaa iibsato ta kastamarka markaa wuu khalkhalaya anna waxaan doonaya inaan xoogga saarno deegaanka maanta ay ku taallo warshadda iyada oo ah boorama oon saa u soconno dabeetana waxa weyn deegaano kolba isku soo xigaan aanu suuq kolba aanu aanu uga samaysan laakiin boora maanta maasha allah dukaanada oo dhan waa wada yaalaan bakhaaradna way wada yaalaan guryaha intooda badan maanta waa lagu isticmaalaa qaar yagaa toosba dee nolol soo hadla oo guryaha qaarkood iyo dadka qaarkood yaga toos soo doonta warshada usoo doonta qaarkood tilmaanaa bakhaarada iyo dee meelaha laga helay stoga marka runtii aad baa loola qabsaday waxaan ku dadaalnaa insha allah dee markaan boorma ka fargarayno inaan ka fikirno markaa wax weyn deegaanada ugu soo xigayna inaan gaadhsiin doono maalintii inteed soo saartaan ee wax soo saara ee aad magaalada u qaybisaan waayo waxaan soo saarnaa een, horta bil baan ku xisaabtanaa bisha qaybteeda hore iyo qaybteeda dambe marka maadaama imika ay buurama kooban tahay ee kabasiga aanu dhowrin laba shayna imika ay dee tahay waxaan soo saarnaa waxa weeye ilaa toban tan ku dhowaad ayaan bisha qaybta hore soo saarnaa qaybta dambena intaas in laeg oon doonay markaa waxa weyn inaa dee lasku laisku miisaamo laakiin waan ogahay oo baahida buurama taale intaas way ka badan tahay waa soddon tan ilaa afartan tan ku dhowaad ayay qaabili doontaa haddii si wanaagsan guryahoo dhan loo wada gaadho taa marka waxay ku xihan tahay un stadiga ama daraasada aan wadnaa wixii ka soo baxa ayay ku xihan tahay inaan soddonkaa kulba aanu gaadhsiino ama aanu waqti aanu u yarkaadino
shaqa abuur say ugu samaysay dhallinyarada intee dada ayay u samaysay shaqa abuur hadda inta toos hadda noogu shaqaysaa waxa weeye een, sagaal qof oo joogtaa weeyaan oo xaruntii dhex jooga oo mashiinadii kala duwana ku shaqaybinaya oo wixii soo qaybinaya oo dee gabadhi qaarkood ay dee wadaan marka kuwaas waxa weeyaan waa shaqaalaynta- shaqaalaysiinta tooska ah ee gacantayda ka soo baxa midna waa tuaan toos ahaynoo kuwii annaka nagu xidhnaa shaqaday ka helana mid kale waa taa sheegayso ciddii annaka wax ka helin laftigeedii dee inaanu suuq aanu u samaynay oo iminka intaasoo dilaalato oo weliba haweeno badan ayaa haruurka iyo gelida iyo dee sarraanka iyo qabatinka dee noo keena iyagii markaa dee suuq baan u samaynay iyagiina dee waxa weyn cash bay dee naga helaan suuq joogtaa macmiilkoodii baanu nahay aan anaguna waa shaqaalihii xarunta noo joogay waa shaqaalaha iyaga dee mishaar baanu siinaa incentives baanu siinaa dee tababar baanu siinaa qaarna kuwaasay kusii xidhan yihiinoo markaa waxa wixii loo geeyay iyaguna dee dib usii iibiyaano dee waa shaqo kaloo aanu soo abuurnay dee dhinaca kale waxaa dheer waxay dee wadankii cashuur waana laga qaadayaa ma garanaysa ayay macaash macaasha dhow waa waa la qaadi marka runtii waxa weeyaan waa wax eh, dee dhaqaalihii wadanka iyo dadkaba wax weyn ka qaban doona insha allah markaynu eegno xagga qiimaha ee raashinkana soo saaraysaan ma ka jaban yahay raashinadii dibadda ka imanayay aad iyo aad aad iyo aad walaal runtii aad buu uga hooseeya xagga qiimaha waa wax dee aan ku qiyaasi karno wax dee aad u hooseeya marka looga da bariskii iyo baastadii iyo dee daqiiqdii oo iminka matalan eh, shan iyo labatanka kilograam ee daqiiqdii intuu marayo iyo anagu shan iyo labatanka kilograam ee matalan eh, budadaan soo saarayna dee shaqiisha qutana somale oo mid waxay wadataa toddoba dollar waxay noqonaysaa sagaal dollar xagga iyaga iyagana shan iyo labatanka dollar waxaa dee waxa- waxa laga yaabaa saddex iyo toban ama afar toban dollar ayuu dee noqonaya ta kale kan waxa weeyaan laba gelin baa la isticmaalaya oo reerkii matalan rootina laxo iyo canjeero way samaysan karaan habeenkiina way dee way samaysan karaan toddobada ama sagaalkaasi dollar waxay ku isticmaaleen laakiin bariiska ama baastada dee maalintaa qadadoo keliya ayaa looga bahay marka waa waxay runtii aad iyo aad uga jaban nafaqahaanna aad iyo aad uga wanaagsan caafimaad ahaana runtii dee lagu kalsoon yaho wax chemicals oo lagu darana ma jirto ilaaliya laguma daro midab laguma daro udgooniye laguma daro ee, waxyaalahan dee suntan ah laguma daro waa geedka ka soo qaad habee deegeeyo suuqiga deegeeyo marka haba isticmaal marka xagga nafaqada iyo xaggii caafimaadka iyo xaggii tayada iyo xaggii weliba qiimihiiba runtii waa wax aad iyo aad u wanaagsan oo dadka dee soo soo jiidan doona insha allah
dhalinyartiinan abuurtay warshadan soo saaraysa amase farsamaynaysa dalagyadii wadankan gudihiisa ka baxay yaa idin gacan qabtay
horta runtii haashim waad la socotaayo dee dowladdu itaalba uma uma lahaynay waxqabad u samayso siyaasaadka guudood ee dadka eh, u- u adeegaya iyo dee dowladaha hay- hay-adaha u abuuran waxaasi mooyaane Een, dowladda waxba kama helno dakhliyahoo ama kab ahoo ama caynkaasa bal waxba dee naga qaada cashuur aad u fara badan runtii oo aanan qaadi karaynin haddaan mishiin yar la soo degayno haddaan bac la soo degayno haddaan dee dhinaca kale waxaan ka eegaynaa dee waa dalkiyo dalku wuxuu ku shaqeeya cashuurtan waan iska bixinaa laakiin eh, dhinaca hay-adaha Een, anaga hayad wax hortan eh, waxba nama siiyeen laakiin weel baankan mar mashruuc yar ka qoranay oonu mishiin ka dalbanay iyaguna mishiinka way noo soo iibiyeen marka dee haddaan heli lahayn kuwo kaloo mishiino kale dee noo soo iibiyeen waan iska jeclaan lahayn laakiinse waxaasi boqolkiiba sideetan iyo shan waxay waa wixii anagu aan jabkayga aanu ka bixinay ee, anagu aan iska soo goynay anagu dee aanu- aanu garanay inuu waxyaga dee dhaqaajin doono laakiin dowladda waxba kamana helin weel baanka oo mishiinkaa noo iibiyey mooyaan hayad kale waxna sinay meesha kuma jirto mustaqbalka maxay idinku tala jirtaan in ilaa heerkee aad gaadhaan oo warshadan aad gaadhsiisaan wax soo saarkiinana maxaad ka bedeli doontaan maxaad se ku kordhin doontaan insha allah waxaan horta rajaynayaa oo maskaxda ku jira allah noo aqbale suuqyadaa nagu hareeraysan dhammaantood ina inaanu ka faa'iidaysano jabuuti suuq bay leedahay etoobiya suuq bay leedahay somalilan qaybay kalena suuqeeda waa bannaan yahay soomaaliya suuqeeda waa bannaan yahay waxaan markaa waa cunto dadkaa soomaalida ee dee dhulkaa degani ay runtii tahay wax dhaqan oo isticmaalaan oo laakiin dee imka loo sii horumariyey oo loo qurxiyey marka waxaan rajaynaynaa in suuqa iyagu noqon doono ku dhowaad magaranaysaa labaatan milyan meel ay ku nool yihiin oo ah deegaanada soomaalida marka waxaan u cunto soomaalida u badan yihiin dadka soomaalida ay xiisayn doonaan marka suuqa iyagu halkaasi ku jira marka mar kastoo capacity-ga ama awooddayadii aanu kordhino wax soo saar dee waana suuqi markaan hore usii soconno oon hore usii soconno marka imka hadda waxaa noogu xiga somalilan qaybada kala duwanaa hargeysa inaan gaari karno burco gaari karno laascanood gaari karno oon agents ka samaysano xafiisyo iyo magaranaysa bakhaaro dabeetana intaa haddaan ka fargaray marka waxaa weynaa etoobiya dee waa suuq noo furan oo intaa soomaalida ay ka degto jabuutina suuq noo furan weeyaan ugu dambayn su-aasha aan ku weydiinayaa waxay tahay axmed dhaqan ahaan way isticmaali jireen raashinadan laakiinse waxaad moodaa in muddo badan raashinada dibadda laga keenayo ay dadku hoteelada iyo ganacsiga ay u isticmaali jireen hadda maxaad is leedahay raashinadan wadanka ka soo go-a ee aad farsamaynaysaan sidee loogu isticmaali karaa meelaha wax laga cuno horta walaal waa runoo een, hoteeladan waxay aada uga shaqeeyaan een, cuntooyinka inta badan soo degayo oo la kala nooceeyey oo marka waxay moodaa cuntooyinka hadda kadib waxay noqdeenba waa waxyaala universal ah waa adduunyo dhan deemka laga wada yaqaano in baasta la cuno hilib la cuno digaag la cuno kalluun la cuno laakiinse een, dee dhaqamadu waxay leeyihiin cuntooyin u gaara intan etoobiya haddaad tagto canjaras ka isticmaalaan oo intaasoo nooc de loo sameeyey oo ay ku ilbaxeen oo aad kusoo jiideen runtii anuu markaa maanta haddaan soo saarno wixii wax laga sameynayay waxaanu rajaynaynaa in dabaakhiinta soomaalida ee ama hotelada ka shaqeeya ama magaranaysa dadka ku tababara sida cuntada loo sameeyo inay waxaan intay farsameeyaan ay kasoo saari doonaan cuntooyin kuwiin hore ka duwan oo marka haddaan iminka canjeero ama laxoox inta badan laga sameynayay ama shuuro unde laga karinayay ama mooshaali kuna la dubay ay noocay aana haanaysay waxaan rajaynaynaa in wax ka duwan tusaale waxaan kuga soo qaadayaa maalin dhawd waxaa noo yimid qolyahan furunka duba waxay dhaheen waxaan doonaynaa rootigan daqiiqda inaan ka bedelno waayo rootigan waxa weeyaan dee xanuunada qaarkood dee macaantoo kale wax laga yaaba inuu cillad ku keeno dadku yar kiciyo marka waxaan doonanaa bay dhahdeen laba nooc oo kale oo firlidan ka mid ah inaan rooti ka dubno oo eh, labadii markaa waan iskugu darnay waan si fiican baan ugu soo saarnay way dubeen rooti aad u wanaagsan baa runtii ka soo baxay marka wax- hadda waxaan waxaan doonanaa kuna dasan suuqa ku gelinay dee dhakhaatiirtaan la tashano bal waxaan wuxuuna ka kooban yahay haydin aan sixiyaan runtii markaa waa lagala tashaday dhakhaatiirtuna waxay sheegeen inuu daqiiqda uu aad uga wanaagsan yahay oo dadka caafimaadkoodiiba gaar ahaan dadka xanuunsanaya macaanta qaba iyo kuwa dhiikarka qabo kale uu aad uga wanaagsanaanayo marka waqti dhow waxaynu heli doonaa rootiyo kala duwan oo de matalan qofkii macaanta laa nooc uu cuni karo nooc kale oo de ilmaha de la siin karo laxoox de nafaqo leh oo qofkii bilaa nafaqada ama carruurta kale dee lagu soo koriyo Eh, marka cuntooyin saas oo kala duwan haddii markaa keega kala duwan iyo waxaa de laga samayn doono iyo buskudo iyo waxaa de iyagana waxa weeyaan kulle waxay ku xuntaa dadkan wax duba in iyaguna soo kordhaan oo waxaan markaa wuxuu dhiirigelin doonaa wax soo saarka markaan meesha inay ka yimaado oo dad wax dubayay iyo kuwa cuntooyinka soo saarayayba inay waxaanu soo saarayno intay dib u isticmaalaan iyagu ay bedelaan ay qurxiyaan oo midaba iyo dee dhadhano kala duwan ay ka soo saaraan baa iman doonta intaas waxaynu kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinkaga imanaya magaalada boorama martina uu inoogu ahaa axmed cabdi ismaaciil oo ka mid ah dhallinyaro abuurtay warshad farsamaysa dalagyada ka soo baxa beeraha dalka gudihiisa tan iyo kulantideenna dambe waa aniga oo ah haashim sheekh cumar good oo idiin soo diyaariyey barnaamijkan hibada iyo hal abuurka waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haashim barnaamijka hibaday hal abuurkan halkaad kala socoteen waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan nuurow duhur wanaagsan aan dhegeystayaasha leenahay hase ahaatee aroor hore ayaan joognaa oo mardhowba ayaa la tukaday salaadii subax waa tahay waa adduunka lamaana weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waa xubintii cayaaraha iyo nuur bukhaari oo stuudiyaha la fadhiyo
mahadsanid caasha dhinaca talyaaniga ayaan ku hormaraynaa kooxda yuventus ayaa waxaa shalay loo diiday in ay u dabaaldegto hanashada horyaalka kadib markii ay ku jabtay ciyaartii ay la ciyaartay kooxda sbal oo ku garaacday laba gool iyo gool yuve ma aysan filayn in kooxda sbal oo ka mid ah kooxaha ugu hooseeya horyaalka siriya aada xil ciyaareedkan ay ka badin doonto laakiin gool ay la hormartay uu u keenay muuse ken ayaa waxaa markaasi yuva loogu bedelay laba gool oo ay kala dhaliyeen kevin bonivazi iyo sergio folojari yuve ayaase weli horyaalku hanan karta iyadoo ay ka harsan yihiin toddoba ciyaarood haddii ay kooxda napoli maanta ka badin weydo kooxda genoa haddii napoli ay badiso sabtida dambe ayay yuventus qaadi kartaa markii ay ka badiso kooxda fiorentina ciyaar kale oo dhex marta lazio iyo milan xalay hal iyo eber waxay guusha ku raacday milan waxaana dhammaadka ciyaarta rigoorho ugu dhaliyey frank kasi roma hal iyo eber ayay dirtay udines dhinaca ingiriiska haddii aan fiirino ciyaaro badan ayaa dhacay tottenham afar iyo eber ayay ku badisay oo ay kaga badisay harrisfield town manchester unitedna laba iyo hal ayay dirtay westham labada goolba waxaa rigoorho ugu dhaliyey ciyaaryahan paul pogba ciyaarta ugu xiisaha badan ee maanta horyaalka premiershipka ingiriiska waxay dhex mari doontaa chelsea iyo liverpool waxaana ay ka dhici doontaa garoonka liverpool manchester city ayaa sidoo kale la ciyaari doonta crystal palace natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad iyaad mahadsan tahay nuur haatanna waxaan dhammaanteen ku wada nasanaynaa heesta halku dhageedu yahay wacad codadka labada fannaan maxamed nuur griig iyo farxiyo cali faarax
ogobey jaallecada indhahaaga buuxshe waa ubax jacaylkuba egmada qiyaastiyo ogobey jallecada indhahaaga buuxshe ma idlaado ma abaado lagamana adkayste ma idlaado ma abaado lagamana adkayste dadna ruux ku aaminay iyo waxaad ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo waxaad ilaahay midna lama ilaawe midna lama ilaawe hahalay min aayaa aysan awga ambad laguma sheege inaan ahay mid ooniyo awada haraad qaba ninas qaysan awga ambad laguma sheege inaan ahay mid ooniyo awada haraad qaba ila aragtay kuna idhiye maya qoonsaanaysa ila aragtay kuna idhiye maya qoonsaanaysa dadna ruux ku aaminay iyo waxaad ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo waxaad ilaahay midna lama ilaawe midna lama ilaawe ahalay min aaya
waxaan filayaa inaad ka wada bogateen heestaasi macaan ee fanaaniinta maxamed nuur gadig allahu naxariiste iyo faadumo axmed nagana raalli ahaada waxaan idinkugu sheegnay in ay la qaado farxiye cali daacaddeenii duhurnimo ayaynu u dambeysay oo idinla socodsiiyeen caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa naga saaciday jaamac buulle jaamaca jaamaca farasle tan iyo kulan damba dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
iyo dumar ammaantii waxaad tahay ilaahay idil midu ku koobo in malihid ed malihid sidaanaan arkaaye in malihid ed malihid sidaanaan arkaaye